baawurtan waxgadatay dowladda hoose ee degmada gabiley oo lanka talagalay in laka dhisa wadooyinka sida cagafcagafta iskuroogyaalka iyo baawurto kale oo si bulshada lanka adeega maadaama ay eegta canshuurtoo laka qaadawa munaasabadun laaka bandhigaya baawurtunga dowladda hoose ee gabiley oo hagadatiiyo weliba gobro ku hayay odayaalka ganacsatada xildhibaanada maamulka degmada iyo kaangobolka gabileya iyadoona meelaysayaaloon ku hadalaya ahmiyadiiyo lata iyo dowladda hoose bulshadaasi hufunyaanka adeegasa madaxdii ku qeybgalay kulunkun iyo hadhawaaya in dowladda hoose iyo hagadatiya baawuro shalduwan oo lanka dhiso wadooyinka walibanayo sheegeena in laanbaahanyi in maamulada kaleniyo kadaysidanga waa kula shaqaynaynaa waa ku hambalyaynaynaa waa kugu barbar taagannahay taariikhda maaldaha baad ka gelaysaa lama hayo maamul intaa jiray oo miisaanadda intaa leeg soo saara laba bilood iyo laba cisho iyo baabuurtaa naga dambaysa saddex cagaf laba iska roga iyo gaadhi qabaalah way ka miisaan badan yihiin laba bilood wax lagu soo iibiyo oo laga shaqeeyo dawladdaha hoose waxaannu leenahay haddaan nahay gobolkii gebeley cuqaashiisii waannu la shaqaynaynaa maamulkaa waannu barbar taagannahay waxaad qabatay wixii gobolka lagugu dhalay baad qabatay ninka waxaa loo dhalay inuu wax qabto ayaa loo dhalaa waxaa loo barbaariyaa inuu dalkiisa iyo dadkiisa wax u qabto markuu maamul joogo aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo inta kula shaqaynaysa dhammaanteedba aad iyo aad baadiyaan idinku mahadnaqaynaa waxaan leeahay waa la idinku dayan doonaa maayarka meella wax isagu ma lacagta meel meel kama soo qodayo cashuurta gobolka waa in aad iyo aad iyo aad loo bixiyaa cid alla ciddii cashuurta gobolka bixin weydana tallaabo sharciga waafsaqnoon la soconna cuqaashu la socoto ay uga horraynaysaa laga qabanaya waa ku hambalyaynaynaa dhammaan xubnaha golaha deegaanka iyo guddida fulinta ee maayarku hogaaminayo waxaan leenahay mas-uuliyad idin saarayd dadku idin idmadeen qayb ka mida ayaa maanta tuseen inaad gudanaysaan horena waa u gudanayseen ilaahay waxaan idinka baryaynaa subxaanahu wa tacaalaa inuu intaa idin hadhayna idin fudaydiyo waa taariikh waa magaaladiinnii maantana idinkaa maamula barrina qaar kaloo idinka dambeeya maamuli doonee waxaa la idinka baahan yahay halkaad gaadhsiisaanba iyaguna ka sii qaadi doonaan labada bilood in dhowrkaa cisho ay joogeen waxtarkoodii waa inaga arkaynaa waxaan ka sii filanaa isagoo guddoomiyuhu in odaya uu yahay xogeeyaha iyo maamulka kale golaha deegaankuba in horumarka magaalada laga wada shaqeeyo tayna deeqdaa walaalayaa reer gebiiley gebiileynimana deeqda halkan maanta waxa aynu arkaynaa qalabkaa cusub ee dawladda hoose soo iibisay maadaama sidaa la sheegay maayarku wax yaru joogay waxyaabaha ummaddeennan aad iyo aad ugu horumarin lahayn waxa weye isbeddelka isbeddelku aad iyo aad buu fiican yahay maanta waxa aynu arkaynaa aynu hor joogaa waxa uu ku yimid isbeddel waxaan leenahay markaa bulshaweynta reer gabiley aan la shaqayno